qawlkoodu marka waa bail ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihiin qofku ama heed ha u dhinto ama ha la dilo ajashiisu maalinta ay dhammaato ayuunbu qofku dhimanaya taasi waa masalo masalada kale waxay tahay ee isweydiin lihi cumriga ibni aadamku ma ziyaada oo ma kordha hal ilcumru yaziid wayanqus cumrigu ma ziyaada ama nuqsaama jawaabtu waa ha alcumru yaziid wayanqus oo rasuulka alayh salaatu wasalaam tilmaamay oo silat alraxim taziidu fi lcumri buri rasuul alayh salatu wasalaam bal bukhaariyo muslim waxa weriye rasuulku inuu yihi man sarahu nasaau fi ljal waziyaadatu fi risqi falyasil raxima qofka ay faraxti gelinaysaa jecel in ajashiisa dib loogu dhigo cumrigiisa loo kordhiyo risqigana loo siyaadiyaa falyasil raxima qaraabadiisa ha xidhiidhiyo buri rasuul alayh salatu wasalaam marka xadiidkaasi wuxuu ina tusiyey inuu cumriga waxaa la idhaahdaa uu yahay qaabil liziyaadati wanuqsaan laakiin hamoodin ziyaadada iyo nuqsaanta cumriga ibni aadamka gelaysaa inay tahay mid ka baxsan ilaahay tabaaraka watacaala taqdiirtiisa oo ilaahay ayuunba iyada lafteeda qadaray oo ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu qadaray ninka hebel hebel la yidhaahdaa wuxuu malaa'igtiisa ku yihi rabbi tabaaraka watacaala afartan sanadood weeyaan ajashiisu hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyana waa waa waxa weeyaan conton ilaahayna waa ogyahay tabaaraka watacaala inuu inaanu qaraabada xidhiidhin doono afartan uu ku dhiman doono iyo inuu qaraabadiisa xidhiidhin doono konton uu ku dhiman doono ilahay isaga waa ogya waa u kala cadda oo mid madow kagama jirto oo maaha ilaahay tabaaraka watacaala inaanu ogeyn labadaata uu ku dhiman doono ee ilahay agtiisa way go-antay tuu ku dhiman doona oo waa sii kala ogya rabbi tabaaraka watacaala laakiin cidda waxa weeyaan aan ogeyn ee arrinta noocaasi ay ka qarsoon tahay waayo wasala waa malaa'igtii oo kale iyagu ma oga qofkani inuu noqon doono mid qaraabadiisa xidhiidhiya oo cumrigiisu khamsiin uu gaari doono iyo inuu noqon doono mid aan qaraabada xidhiidhin oo arbiciin ay ugu ekaan doonto laakiin ilaahay waa kala ogyahay labadaa mid baanu ilaahay ugu talagalay dee labada inuu qaraabo xidhiidhiyo noqdo konton gaadha iyo qaraabo bels in noqdo afartan ku dhinta labada ilahay mid buu ugu talagalay ee amataa amataa ilahay agtiisa kama jirto ee labadaba rabbi tabaaraka watacaala waa og yahay ta uu ku dhiman doonana ilaahay waa ogyahay kama qarsoona marka ziyaadada iyo nuqsaanta cumriga gelaysaa iyo risqiga laftiisu qadarkii ilaahay kama baxsana ee ilaahay wuu qadaray qofkanu maalintuu dhiman doono laakiin dhimashada lafteeda ayaa ilaahay sabab uu ku xidhaya mararka qaarkood oo uu leeyahy addoonkaasi hadduu qaraabada xidhiidhiyo waa afartan haddii uu xidhiidhin waayena waa soddon ta uu labada ku dhiman doono rabbi tabaaraka watacaala waa og yahay oo waa ka warhayaa risqiga laftiisana waa sidaasoo kale weeye